أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah maamul goboleedka shahadla dirirka ah ee loogu yeero somalilan oo xabsiga u dhaadhiciyey xildhibaan si weyn u mucaaradsanaa muuse biixi iyo xisbiyada mucaaradka maamulkaasi oo arrinkaa ka hadlay wararkii ugu dambeeyey ayaan faafreebka ku soo gudbin doonnaa qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee baay oo soo gebagabaysay xamladii dacawiga ahayd ee ciwaankeedu ahaa irshaadul ummah ilaa sabiila arashaad taasoo ay ka faa'iidaysteen bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada wilaayadaasi xafladdii xamladaasi lagu xirayey oo kelimaad kala duwan laga jeediyey ayaan idiin soo gudbin doonnaa sidoo kale qodobada kale waxaa ka mid ah suudaan oo xirtay sohdinta xuduudeedda ay la wadaagto etoobiya haddaba maxay tahay sababta maxaase iminka ku soo beegay barnaamijka ayaad ku maqli doontaan inshaa allah qodobadeena kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dembeeyey ee wilaayaadka dalka iyo yuganda oo shaacisay in iskaashi militari ay la yeelanayso turkiga xaladihii ugu dembeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta al aqsa iyo xubintii iyo hadalahaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin suhayb iyo maahir ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinaya waxaadna si toosaan oga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andaluus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaaga dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisabaad ku maqlayseen caawaanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaynu ku daafuran doonnaa maamul goboleedka shahadala dirirka ah ee loogu yeero somalilan ayaa xabsiga u dhaadhiciyey xildhibaan si weyn u mucaaradsanaa muuse biixi iyadoo dhanka kale mucaaradka maamulkaasina ay arrinkaasi ka hadleen qodobkaas iyo qodobo kale waxaannu ku soo qaadan doonnaa xubintii aanu ku soo gudbin jirnay hadalahaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa suudaan oo xirtay soodinta ay la wadaagto etoobiya wararka ka imaanaya waddanka suudaan ayaa sheegaya in la xiray soodinta uu dalkaasi la wadaago etoobiya xilli maalmihii lasoo dhaafay jabhadda hubaysan ee faano ay la wareegtay gacanku-haynta magaalooyin ku teedsan soodinta ilaawareedyo oo dhanka caskariga ah ayaa warbaahinta dalkaasi u xaqiijiyey in maamulka dowladda suudaan ee ka howlgala gobolka alkhadaarif ee dhacaa bariga suudaan uu xiray macbarka lagu magacaabo alqalabad ee u tallaaba dhanka etoobiya wargeyska suudaan trebion ayaa ilawareedyo milatari ka soo xigtay in maamulka gobolka alkhadaarif uu xiray xuduudka alqalabad taas oo uu sheegay inay keentay in gebi ahaanba uu istaago dhaqdhaqaaqii ganacsiga ee u dhexeeyey waddamada suudaan iyo etoobiya xogo uu helay wargeyska ayaa intaasi kusii daraya in dowladda suudaan ay ciidamo isugu jira booliska federaaliga ah iyo kuwa milatariga etoobiya ee ku sugnaa aagga xuduudka ay u ogolaatay inay soo galaan dhulka suudaaniyiinta kadib markii ay u hoggaansameen hubka dhigis lagu sameeyey warbaahinta suudaan waxay sheegtay in amarka lagu xiray xuduudka uu yimid kadib markii maleeshiyada jabhadda faano ee ka dagaalanta gobolka axmaarada ee waddanka itoobiya ay la wareegeen magaalooyin dhowr ah oo ay ugu dambeysay metema oo ah magaalo dhacda itoobiya balse ku dheggan magaalada alqalabad ee waddanka suudaan waxaa xusid mudan in maleeshiyada fallaagada ah ee faano ay horey ula wareegeen gacanku-haynta halka ay iska galaan itoobiya iyo suudaan dhowr maalmood ka hor waxay warbaahinta taageerta faano sheegtay in maleeshaadka jabhaddu ay gacanta ku dhigeen magaalada galeegu ee dhacda xuduudka suudaan maalmihii u dambeeyeyna ay horumarro dhanka dagaalka ah ka sameynayeen deegaanada soodinta dhaca waxaan markan soo qabanayaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa buundada deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhimashada waa laba askari oo murtadiin ah dhaawacuna waa lix askari oo murtadiin ah agabyo kuwa ciidanka ah ayay sidoo kale mujaahidiintu soo khaniimaysteen dhanka kale madaafiic habeen hore ay ciidamada mujaahidiintu ku garaaceen eraboodka magaalada baydhaba oo saldhig u ah askarta xabashida itoobiya waxaa lagu dilay lix askari oo etoobiyaan ah halka lagu dhaawacay laba kale waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda yuganda ayaa sheegtay in ay iskaashi milatari la yeelanayso dowladda turkiga kulan ka dhacay safaaradda turkiga ee kambaala ayuu taliya ku-xigeenka ciidanka dhulka ee yuganda genaraal faransis takerwa uu sheegay in ay xiriir wanaagsan oo xagga milatariga ah la leeyihiin ankara ayna sii xoojin doonaan wuxuu sheegay in ciidankooda duulaanka ku jooga soomaaliya ay taageero ka helaan turkiga weliba si gaar ah dhinaca hubka waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa maamulka somalilan oo hargeysa ku xiray xildhibaan si weyn u mucaarsanaa muuse biixi maxamed abiib oo ka tirsan golaha baarlamaanka maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa maanta lagu xiray magaalada hargeysa xildhibaankan oo sida wararku sheegayaan ka yimid safar dhanka imaaraadka ayaa markii uu soo gaaray garoonka diyaaradaha ee hargeysa xabsiga loo taxaabay ilaawareedyo ayaa sheegaya in islamarkiiba xildhibaanka la geeyey xarunta c i d da ee hargeysa warar soo baxaya ayaa sheegaya in muuse biixi uu wado qorshe ninkan looga saarayo baarlamaanka daaquudka ah xisbiyada mucaaridka ah ayaa ka hadlay xarigga xildhibaanka islamarkaana ku tilmaamay mid aan la aqbali karin xildhibaan maxamed abiib madaxweynuhu xilka kama qaadi karo waxaana leeyahay si shuruud la-aan ah ha loo sii daayo ayuu yidhi cabdiraxmaan ciro waxaa kale oo xarigga maxamed abiib ka hadlay maxamuud xaashi oo ka mid ah siyaasiyiinta maamulka dabadhilifka ah ee somalilan xildhibaan maxamed abiib ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhaliilo culus u jeedinayay xukuumadda muuse biixi islamarkaana wuxuu mar hore een sheegay in uu isku day dil ah ka badbaaday tan iyo markii uu muuse biixi abiy axmed u saxiixay heshiiskii xaaraanta ahaa ee xabashida siinayey badda soomaaliya ayuu abiib warbaahinta ka jeedinayay hadallo ka dhanaa maamulka somalilan isagoo shacabka gobolka owdal ugu baaqayey in ay itoobiya ka difaacdaan badda waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa dab ka kacay kiniisad ku taal dalka masar dabkan ayaa waxa uu si gaara kaga kacay kiniisad ku taalla koonfurta mandiqadda aljiza ee ku taalla gudaha dalka masar inkastoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn khasaaraha nafeed ee ka dhashay dabka qabsaday dhismaha kiniisaddan ayaa waxaa haddana lasoo warinayaa in uu dhaliyey khasaare hantiyeed waxa uu dab ku basbeeliyey dhowr dabaq oo ku yaal kiniisadda iyada oo ay sidoo kale gubteen xafiisyada kiniisadda aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada ee soomaalida ku wada xiriirto hadalhayn ka dhaliyey xarigga maamulka somalilan uu kula kacay mid ka mid ah xildhibaanadiisa ninka la xiray ayaa sida aan horey warbixinta ugu soo sheegnay lagu magacaabaa maxamed dabiib wuxuuna ninkan si aadah muddooyinkii dambe u mucaarsanaa maamulka musabbixi warar kale oo soo baxaya ayaa sheegaya in loo dhaadhiciyey xabsiga mandheera siyaasiyiinta mucaaradka somalilan ayaa cambaareeyey falka lagu xiray xildhibaankan ka tirsan maamulka fadhigiisu yahay hargeysa xubintiina caawa waa inageynta aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى واقرأوا القرآن دوما خاشعا waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa qaybihiisii hore halkaad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus qodobo kale ayaa noo soo socda balse markan wilaayada baay munaasabad lagu soo xirayey xamladii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad oo socotay muddo hal bilah oo ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada muslimiinta ah ee ku nool miyiga iyo magaalooyinka wilaayada islaamiga ee baay ayaa la soo gebagabeeyey waxaana munaasabadii gebagabada u ahayd xamladaasi ka qaybgalay mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan ugu horrayn dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonnaa kelimaadka kooban oo xafladdaasi ay ka jeediyeen ugaaska beesha garre ugaas ibraahim mad isaaq iyo sidoo kale سلطان كجود باشا إيلاي سلطان عبد القادر شق عبد العزيز دادي قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله إلهي عز وجل يمهد إن سقناتي عليه أه ندرسي حملداس أو دعوة جاء أو رنتي مقع أهان لنكويري إرشاد الأمة إلى سبيل الرشاد حملداس رنتي إلهي تبارك وتعالى ninkuweeli goobjoog gebagabadii gunaanadshe iyo markii socotayba xamlada xamladaasoo runtii magaashaba maga cajiib ah eeysi isinba dheegasan irshaadul umma ilaa sabiili rashaad waa xamlo cajiib ah oo hadda kahor runtii ay hor argay ay hor dheegi awo waa xamla oo eed qiimi iyo qaayo nle xamladaas dareen culusna nii dhaaftay macnaha nii reebti dareen oo hataa linkoobo korn ama shucuur yaa runtii id dareemana waa xamlada keliya oo lalayaabi lama jaanib iiba xooga saarta jaanibka waa ijtimaac oo islaamiga ee muslimiinta aho runtii fisqiyaad iyo munkaraad iyo dhibaataha ku dayrasay dhinac aalaadka oo xagga baraha bulshada unaga noo hirinyi naanin xawli jaray sida moobil wiinyaalka naaninka shabaay moobiladaas u weyn runtii barnaamijkaas barnaamij eed iyo eed dadkii muslimiinta hata tan iyo waagi runtii barnaamijkaas habahi oo waana la manciyey ama la mamnuuci eedalan xasali waldegi mayba dadka wal qanaci quluubta dadka xasali unaga madrasadii seedahay balaamayta madrasadii seedahay khilaafaadkii yaraadi isgalkii badan yaraadi barkaha culaas i dhibaato shaydaani ah hana deeraya jari kiya ilaahay casa wajalla ee noo ku gulay runtii barnaamijkaas dadkaha saari maylenaa aayadda hadda unu ka bilaabanaya may haytay waman axsanu qowlan miman dacaa ila allah wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin dadkaasay meelana jazaahumullahu khayran ee runtiisaasoo kale walaayaadkii lahan gudbi oo runtii yoonu gudideen jazaahumullahu khayran ee walaayaadkaasoo khaas ahaan hadduunu roogno walaayada islaamiga baay oo walaalkan ka horeeya hadda midigday fadhiya sheekh xamsa abu jacfar iyo rajay barnaamijkiyoona kaalantiyo iyo doorsho ku qaadadeen saasoo kale nuqabadii jazaahumullahu khayran mushaarakaayeen annaftayba ku mid ahaa oo runtii barnaamijka edayni kaalantiyo doorka nuqabadana haay shaygii mamnuucaadka la reebi waa nuqabada madidahoayan mamnuucaadkii la reebi hadhow damb lankii laka arago haddii erge la nagdo ergedaas masiin ergeeyana nuqabada saasay raayan jazaahumullahu khayran tiyeedahayte marka ta'kiidintii iyo adkeyntii waay dhankaas markun bulshada muslimiinta runtii eed iyo eeda lankaka riyaaqi waana dareen oo xoog lena inaka ka muuqdi marka aan haddamba in aragay dareen ahaan marka warka khulaasadiis in wakhtigii lanka talagalay manaasib ahaan waana lahakabaagay runtii manaasib ahaan haddii aad mulshada muslimiinta dhatiyo haddii aad ta dhanka gaalada kulli yani muxaadaraadkaas iyo runtii xamladaas booskii lanka talagalaya qobati dadkana eed iyo eed eed iyo eed walbadan anka buraarageen weliba meelaha anka doran aan hataha aragay may kumid aha baydhowmeel afar kilomitr injartoshanun baydhowmil afar kilomitr ilaa shan kilomitr injartolaseedi runtii mayla la yaabay warka mujaahidiinta siinka socdow meeliyadeelan rooga moobalwiinagi ib iyo jar oo waana diidi inuusa isticmaalay ilaahay kii dhaariyey masiirata shahr inay dadka mujaahidiintae ama lanka muslimka ee mujaahidkae linka koobsada calaamadiiya kumid warka ay dheeraynay in alantiibo muslimiin ah barnaamijkii mamnuucaadka eh may waajib ah inuuna dhan tanfiidino wali haddee la sheegayna awal baan aqbalni waana runtii barnaamij eed eed laynka riyaaqi waana ha dhowayni waana ha tarxiibini waana ka faraxniyo dareen kanoona kalaha kooba kormee eed iyo eeda maanaha barnaamijkaasay inka faraxni weliba deganaan iyo wanaag iyo dareemana jazaahum allahu khayran walaaliyahan in gudbayna maylana jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة إلهي سين بركة يا إن حمدي أو هالكبلود لك الدقايي أو معلن كست إن علمدي يو أديالكي أو كدقايين يا هرت حبلودهم كيس عبسنت حب جد اسمعي لكم قبضة أي ما هايتي إني فس يدل لك باب بيعي ميلون كبيهمسون أو نبكودت بهايتي دروغة macsiyada shay kastaba oo waxawaaye oo islaamka dhibaw inay laku wada rooji yaa horta yaa dadaal yeelahay walbadagna ha ku qabsameen meeli badagna wal deersi beled iyo baadiye dhati oo walka dareeray meelili seedona walaa lan geediyaay inay walaago xaaran iyin lan gala korna walaagiiba oo xun in laka dheeraada muddo badan intii islaamka roogi maalin kasta sidaan ininka sheega jiray laqata geeka jididhe surug islaam dhaco hay ee mayla reelang muslum ahoogahay oo dilohay walaajayka duulahay nima yahow raaxada una hada qabne iyo meeli una ku noolne i meeli dadkaas ku nooliin araga langhabadkii habadkii hadda oo hamabtulumo usu mayla ree waxawaaye toobusheeni us arag namuunka usu leeyey araga ununa kiidaana baagamuunduga ee oo walba haysana namuunka usu leeyin araga horta walyaalo badan oo raax ah ilaahay ninka nicmeeya miiliyaala in ilaahay aan ka baxdeen horta walaagaas in ilaahay aan ka baxdeen ilaahay nin weel kore awood uu ku weel dhan ma qabno in ilaahay aan ka baxdeen ee dhibaatada iyada hayti oo badan oo xaaladkaas lagu horuubtay jiray iyo hatta wal badan nin qabsami een walaalayaalow ulumo wal mareeban odayaal wal mareeban shay kasta maduu maylebo galag isgalowday dhimanta baahin wal wali wali sheega fadhi wal sheegay wali xoog baahno in la ka baabiyo la fadawno in la baabiyo la faday ay baabiye intiinu hadda meeli fidhiidaan kii oday ah kii dhalinyaro ah kii walaa ah een walaa iyo hayti lan kastaba waajiba ka saaran waajibka isku saaran inuu isku fulsiyo la faday warbixinta intaasu muhiimadda la ku yeerin intaas aan ka badan hooliyeen may baata war unu korkaana ka jaro soddon beri yaa walaayada qarash giliyaasi baabuur lin ijibiyay een rig shaqa baahan islaamka shaqa ka baahan iyo laka beer dareeyay madisaas lahaniin deersi unu ini faraga qobno dadkii ka neefino madu unu dhex qaado la baahdi hoob ilaahay raalle ka nagada ini hoolas unu banna diyaar ini unagan ini hoolas la baabi ilaa hada diidaha ini jaremay waa may waay ini unu duubano hoolas unu kan hoob ilaahay raalle ka nagada un duubanaan islaamkii unu shaga ay ku weeldhay walaa uu shaga ay ku weeldhay walhana deersi ay ununa wada duubanaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa tahay markanna waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid a ganacsatada degmada bulafulaay oo hadallo koo kooban gebagabadii xafladdaasi yidhi alxamdulilahi rabbilcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ajmaciin amaa bacd eedaan ka dhowna waan hadhowayni xafladii oo xamladii oo socotay gebagabadiiaan hadda ku leeyata wala haddana ninka weeri walbadan horena nisfari iyo haddana ta'kiid iyo haddana marlamaad sii adkeeyahay xamlada oo ah irshaad ulumma ilaa sabiil rashaad marka maylan baahanya oo meelo uninka eedan taada ma eetaa yacni korwaayel mayla eray soomaaliya wada indhi eraasi macna walaa la sheegahayo manhiyaadka la leeyahy manyigaasi horta waa reebtoon waa lisfirahayo liska reebahayo man macnaha qaabkii tafaasiile kolley waxaa waaye culummad baa niin dhammaystiraase laakiin si guud yacni shay hebel saasaa la xarimi kaas waktigaasaa la reebi kaasna waktigaasaa la reebi kaasna waktigaas tafaadisi tafaasiile taase taas kolley damboy tiriyada ninka faahfaahiyi doono laakiin tan haduu ninka eedan maya taa waxyaabahaasi liska mahniyahay oo manhiga meelakooy oo liska reebahayo inana xoolagaana inay la baagsana maa wal ilaahay baa xaaraamteey oo sharcigaanba shaaricanba diidi inay ada xantadaada la baagsato waa qalad weyn waay dambi weynata macnaha marka anama yarafaday aragtiyaday waana hadhawaayay joogan waxaad intaa ku weeri nuqabadii walaa nuqabada hadda meel laan fadhiisii nuqabada horbaan laan argi maaha ibaaba macnaha doorka qaadatay irshaadul umma ilaa sabiil rashaad ibaa dhinaca barbar rooraasi macnaha walaa hadda meel laan shaari oo ninka weeri hadda majliskiina nin shaariya ma yeetaa barakasaada ma dhigto hobal iyo gobod macnaha laakiin meelaha suru ma fadhi suuma macnaha naqiibkii baa suru ma macnaha aw naqiib markuu haymahan teegan ballan ballan haynay intii la era fadhi daraadiya waa adkan iyo ta'kiid waa marka insha allahu tacaala samicna wa adacna weelna waana qaadni dheegni qaadni ina hantadaana meel ilaahay raalli leh keeyi inuuna kibiin anoo ka hadlahay macnaha codka ganacsatada adecni dheegni hantada inuu ilaashino ilaahay meeli ka cadaayo inuuna kibiino oo ilaahayba raalli keeyi wali shaaricaasi diidi ina hantadaas una ku leexino asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan raxiim annaga wixii muhiimaad ahaan kolley oo nala faray inay fartoonaana ayaa muhiim ah marka barnaamijkaas si toosaan aan u qaadanay dareenkeedana waana galay horeyna waa u dhaafnay marka waxaan u sheegaynaa inayn nalaga caajisan xamlada kalageedna ay noqonon mar walbana nalagu soo celceliye kheerka sidiisaba mu'miniinta iyo muslimiinta kama dhammaado sida yaambada ay u afbeeshe ayaa macnaha loo safeeya ama markii beerta la falaya hooshada loo maraya ayaa kheerka mar walba loo soo celceliyay muhiimaas u yahay wax badanaa haddaba annaga naftaayna aan dareengnay oo isbedel ah markii mootooyinka aan raacayno oo kala ilaan gubaabadii ka soo baxday xarakatulmujaahidiin shabaab gaar ahaan walaayada baay culamaa udiinkii odayaashii noqobaday sidii arrintii ay noogu socdeen in ay nagu balbaaliyaan ay nagu baaltaagnaadaan garabna ay nagu siiyaanaan rabnaa marka wabilaahi towfiiq annagana waa qaadanay waa hagaaga dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan kelimadii gebagabada u ahayd xafladdaasi oo halkaas uu ka jeediyey weliga wilaayada islaamiga ah ee baay sheekh xamza abu jacfar الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أن إخواني جزاكم الله خيرا مركين كوريت الله سبحانه وتعالى يا أنما هنغانا نسي نعمين شي فرح بدن له أنت هسي كدب أن أخيارتا نقابد إيو رقي قناعستدي إيو والدينتي iyo walaalihii kale tanfiidka walaayada kumadahay dhammaanba wala hadali waqtigana gebagabo insha allahu tacaala inaan hagabagabaday iibaanka maylarahaysankahi si guud xamladii irshaad ulumma ilaa sabiili rashaad ilaahay fadlige subxaanahu watacaala xamladaasi maxay bilaawatay labaatan iyo lamadii muxaram yaxa bilaawatay soddon maalmoodaa lanka talagalay soddonkii maalmood bixamdi illaahi tabaaraka watacaala ku qabsoontay mayla arrinka hore xamladan may haytay xamlada inka saamayn badanaaytay qaybtii hore oo tawciida haytay xamlada inka saamayn badanaaytay oo walaayada qeyboja shal bedelan dhan dadka ka nool deerti deegaamadiya dhanna deerti degmooyinka siyeedka ahoo walaayada ka koobantay degmiya dhaaftama leh tuulooyin shay inta muhiim muhiimka ana wada deerti bal eele iyoonayto waralo ku waraabo baadiyada ah antiyo badan xataa xamlada bixamdi illaahi tabaaraka wa tacaala may arrin kornay deerti geeka ama gaaljar nagadoy ama beeroley nagadoy ama ganacsi nagadoy ama waalid nagadoy ama arday ama golowal barasho nagadeena lanku war hayna macluumadaasi in deerna oo walaayada ka dhex nool bayla arrin kore animaaba injar hojaroona waltirsan nagada kora taas waa ilaahay mahdi subxaanahu wa tacaala ilaahay anka xamdiyaana anka mahadnagaana maxad ballaawi dhammaadan la haynan in suuri geliyey hergelintaas towciyaadkaas iyo xamladii ka waajahnaaytay muslimiinta walaayada ka noolay mar lamaad ma in mahadnagaane walaalihii aragtadan iyo ra'yigan qiimaha badan leh sheene oo xarakatu shabaab almujaahidiin iyo ragii maylarayuusaxanigaysii mar saddexaad mahadnagaane dhammaan dadkii ku qiib qaadaday risaaladaasay inay geysaan mujtamacagii walaayada ka noolay haddii ay yihiin culimmadii nuqabadii wulaadii deegaamada iyo degmooyinka iyo dhammaan afraadda makaatibta walaayada ka tirsan iyo raggii waalidiinta haayay ganacsatada mucalimiin lankasta sahmi iyo mushaaraka ka la hayay maylana jazaahu llahu khayr ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka iyo insaar intaasi kadib xamlada maadaama lama qaybodan ka koobanaytay xamlada qaymaha aytay wacyigelintii hata socotay oo ha gabagabaagtay ha dhammaatay oo deegaamada dhagna ha wada martay qaybta lamaadna maybu aha tanfiid hoolilan bedela ana la fuliyey marka xamlada lamadaas qaybodan iska jartay qaybta wacyigelinta hanin dhammaatay may bilaawado doonay qaybta tanfiidka fulinta may in sheegay marka dhammaan jahooyinka ka waajahanta xamladaasi oo inta badanna waajibaadkii xamlada gudaaja ka kooyi la wada geysiyey haddii ganacsata ayin haddii waalidiin ayin haddii mucalimiintii dugsiyada iyo madaarista iyo maraakiisdii galanta kahayti ayin haddii tamajarayaalkii ayin haddii gaadiidley dhammaantiyo qaybojo shal bedelan ayin haddii ayin xarqaanley iyo reglamadka ee dhammaantiyo iyo gabdhihii muslimaadka haayayoona ama ganacsiga qiibku haadeen ama walbarashada qiibku haadeena faraha badan aylala kulumay dhammaantiyo may haayeena xamlada wada deertii hadafaana haayeen xamladii ahay maysiin sheegay inay tanfiid iyo bilaawado doono haddii ilaahay ara maysiin sheegana ana qiibkunaga tan fulinta qiibkunaga tan lama qaabya qiiblinkukunagada koro qiibta oo ah lankasta bisifa khaasa walaagii isu ka waajahnay awaamirtii isu ka waajahnayta ina qaadada walaayn ku raabi ku her tan lamaad oo ah anuu isiina qiibkunagada tanfiidka qiibkunagadoo lankii ka mashquulsagna galantiisa gobod man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadih marka dadka zuuliya munkaraadkana ka darsan naftateedana ku ray labadaasay mushaarakaba insha allahu tacaala may sheegay dadka inay weeldhadaan haddii ilaahay waxyaabaha la reebayna oo xamlada gudaaja ka kooy qiimay haytay ha umatani masaajida camarow shalaka guubaabiyo goobaha khayrka iyo wanaaga xuduur shalaka guubaabiyo tiyahay markastaba teeganta insha allahu tacaala may kabaagay muslimiinta dhammaantii oo sheegay مساجداسي إلهي مأهر سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله دادن قناع سدانا بأه لكن داد قناع سجاء كرهابنا إن إلهي سبحانه وتعالى عابدانو إلهي حسن ومساجد السيدة قناع سجاء سوال الكبا إن شاقايا مسألة فرموان وإلهي إرزاق دين إنجلي laakiin maalintii cibaadada koo reebo koo hor suruma kaasi ganacsi ma ah ganacsi madmuum ahoo xaaram ah oo nagada maaha laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikrillaahi may daba taalo wa iqaami asalaati wa itaa'i zakaa yakhaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar marka masaajidda iyo xuduurshe goobo walbarashada iyo seedowshe inisadii horte lakusii camara eed iyo eed lambuuhiya lankastaba naftis sidii aakhira ka badbaado fadi oo ilaahay subxaanahu watacaala jannaku ka helo fadi ka talagala insha allahu tacaala suguud marka dhammaan dadka walaayada ka nool gaar ahaan dadka ka mashquulsan khayrkii oo wanaagani ummata faran ma in sheegana ani waqtigii tanfiidka la deeri lakubilaawo geeka insha allahu tacaala dhammaan degmooyinka hulaada iyo dhammaan makaatibta mujaahidiinta culammada nuqabada may amar angabaana ani fuliyan xamladii yahay tanfiid lan bedel isagna qiiba ku etin تنفيذ كسي إنك بيرتن يا إن شاء الله تعالى لسين كفذة جزاكم الله خيرا للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا خاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلود
waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaanu ku guda jirnaa halkaad nagala socotaanna waa raadiyaha andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuuda duqaymaha cadowtooyo iyo howlgalka wax iska caabinta ah ee duufaanta alaqsa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin waxaa soo jeedinaya suhayb cabdulaahi waad mahadsantahay faysal haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin dabcan dagaalada iyo duqaymuhu waa kuwo joogto ah saacadihii lasoo dhaafayna qidaaca duqaymo kala duwan ayaa ka dhacay xaafadaha ay wax ka dhaceen waxaa ka mid ah magaalada khan yunis xayu sabra sidoo kale zaytuun qaybo ka mid ah duqaymo ayaa laga soo sheegayaa iyo deegaano badan oo dhaca bartamaha qidaaca koonfurta iyo waqooyiga muuqaalo iyo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxay ahaayeen kuwo aada u argagax leh oo waxa ay muujinayeen dad dhaawacyo ah oo cisbitaalada yaalla iyagoo si xun ugu dhaawacmay gantaalada ay tuurayeen diyaaradaha dagaalka yahuudda tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khadza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso dhimashada afartan iyo siddeed ruux halka dhaawacyadu ay yihiin toddobaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan kun toddoba boqol siddeetan iyo lix halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo afar kun laba boqol labaatan iyo afar kale dhanka kale dagaallo culus ayaa waxa ay ka socdaan toddobaadkii labaad dhulka daanta galbeed si gaar ah magaalada jiniin halkaas oo ay isku hardinayaan ciidanka gumaystaha yuhuudda iyo kooxaha muqaawamada filistiin kooxaha waxiska cabinta falastiiniyiinta waxa ay sheegeen in weerar kamin ah ay u dhigeen askar yuhuud ah oo ku sugnaa gudaha jiniin sidoo kalena muddo ay la dagaalamayeen ayna halkaasi kusoo degeen diyaaradaha helikobterka oo daabulay baktiyada iyo dhaawacyada cadowga sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey mareegaha internetka waxay muujinayeen rasaasta oo ka socota deegaano badan oo daanta galbeed deegaano badan oo daanta galbeed ka tirsan dabcanna waa maalinkii lixaad oo ay socdaan iska horimaadyada u dhexeeya muqaawamada iyo ciidanka sahaynada xubintii aan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiina caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegaystayaal gabagabada iyo gunanadka barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin soo koobaysa horumarro ballaaran oo ka jira waddanka afghanistaan iyo imaarada islaamiga ah oo ku guulaysatay inay hirgeliso warshad weyn oo daawooyinka samaysa sida warbixinta uu noogu eegayo xaaris cabdulqaadir iyadoo dalka afghanistaan muddo saddex sano oo xiriir ah marba mar ka dambeysa ku tallaabsanaya horumaro kala duwan oo allah fadliga lagu helay amniga ay soo hooyeen mujaahidiinta iyo dowladda islaamiga wax ku maamusha shareecada islaamka ayaa waxaa dhanka kale sii kobcaya adeegyada bulsho ee imaaradu ay ka hirgelinayso dalkaasi kadib muddo labaatan sano oo dagaal jihaad ah iyo iska dafcinta cadowgii saa'ilka ahaa ee xooga ku haystay dalkaasi waxay reer afghanistaan maanta u muuqdaan kuwa guranaya miraha dhiigga shuhadada ee lagu waraabiyey jihaadkii oo allah mujaahidiinta u guuleeyay inay ku xaqiijiyaan la wareegidda guud ahaan dalkaasi iyo inay kusoo dabaalaan xasilooni lagu hagayo ku dhaqanka shareecada islaamka dowladnimada islaamka kama hor imaanayso horumarada adeegyada bulsho waxbarashada iyo horumarinta dhaqaalaha taas beddelkeed waxay shareecadu ammaantay in xoogga la saaro adeegyada muhiimka ee bulshada taasoo lagu helo isku filnaansho laga kaaftoomo gacmaha cadowga laguna helo iskuduubnida muslimiinta iyo isku xirnaanshahooda muddada uu maamulka islaamiga ka talinayo afghanistaan waxaa dhinacyo kala duwan ay imaaradu ku guulaysatay inay ka sameyso horumaro xoogan oo ay ugu dambeysay xaflad dhowaan lagu qabtay magaalada kaabul taasoo dalka lagu hirgeliyey warshad ballaaran oo soo saarta daawooyinka si ay dadka u helaan daawo tayo leh dal shisheeye aan looga soo dhoofin qarash badanna aan uga bixin درب التفاؤل عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنى xafladan lagu dahfurayay warshada cusub ee daawooyinka afghanistan waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsar oo ka tirsan imaarada sida mowlawi nuur jalaal jalaali oo ah wasiirka caafimaadka guud iyo qaaridiin maxamed xaniif oo ah wasiirka dhaqaalaha iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda islaamiga ee kaabul mulla cabdilqani baraader oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dhaqaalaha oo xafladan hadal ka jeediyey ayaa ku baaqay in lasii kordhiyo waxsoosaarka lana xoojiyo tayeenta daawada wuxuuna sheegay in daawooyinkan ay muhiim u yihiin caafimaadka dadka kuwa wada joodada hooseeyana ay yihiin kuwa wax u dhimaya nolosha inta aan daawada lasoo saarinna laga sii taxadiro tayadeeda oo lasii kontaroolo wuxuu intaa ku daray mulla baraader in warshadan farsamo ee daawooyinka aysan waxtar iyo faa'iido u lahayn keliya xaaladda caafimaadka ee muwaadiniinta reer afghanistan balse sidoo kale ay gacan ka geysan doonto kobcinta dhaqaalaha dalkaasi دابنه یوازې د درملو په برخه کې وارداتي مصارف را کم کړي بلکې د هیواد د درملو امنیت سره به هم مرسته وکړي tallaabadaani ma yareyn doonto keliya qarashka ku baxaya daawooyinka loo soo dhoofiyo dalka hase ahaatee waxay ka qayb qaadan doontaa guud ahaan amniga dhanka daawooyinka waxaa warshadaheenna sidoo kale lagu abuuri doonaa boqolaal fursado shaqo ah oo isugu jira kuwa si toos ah iyo kuwa si dadban intaba ah waxaa sidoo kale hoos u yaraan doona heerka shaqa la'aanta iyadoo mashruucan uu ka qayb qaadan doono horumarka arrimaha bulshada dadka ka shaqeeya warshadaha waa inay si adah ugu dadaalaan wax soo saarka heer caalami ah sidoo kalena lasoo saaro daawooyin tayadoodu sarayso waxaan sidoo kale rajaynayaa markii dalka ay ku filnaadaan wax soo saarka daawooyinka in loo dhoofin doono dalal kale د داخلي تقاضا د پوره کولو څخه وروسته به نوموړې فابریکه خپل تولیدات نورو هیوادونو ته هم په مسلسله توګه صادر کړي sida uu sheegay ku-xigeenka wasiirka arrimaha dhaqaalaha ee afghanistan waxaa mashruucan uu dadweynaha dalkaasi u sahri doonaa in ay sifood ku helaan adeegyada caafimaadka ee muhiimka ah islamarkaana daawooyinka halkan laga soo saaro lagu xalin doono baahiyaha dhanka daawooyinka ee magaalooyinka dalkaasi si tartiib tartiib aan waxaa looga baaqsan doonaa ayuu yidhi daawooyinka loo soo waarido dalka iyadoo la yaraynayo soo degsashada daawooyinkaas ka imaanaya dibadda wuxuu sidoo kale mulla baraader ballan qaaday in lasii kordhin doono waxsoo saarka dalka islamarkaana la damaanad qaadi doono badqabka daawooyinka iyo in si fudud looga helo waddanka isagoona guud ahaan maalgashadayaasha marka lagu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadahan islamarkaana maalgashadaan mashaariicda lagu horumarinayo dalkaas afghanistan sidoo kale waxaa xusid mudan in labaatan milyan oo dollar lagu maalgeliyey mashruuca warshada daawooyinka afghanistan taas oo lagu magacaabo lifrel islamarkaana soo saarta noocyo kala duwan oo daawooyin ah waxaana uu mashruucan sidoo kale fursado shaqo siinayaa in ka badan saddex boqol oo ruux تبالي إذ تحديت الليل لله الحمد وتنكم امن دي allah ayaa ku mahadsan nabadgelyada ka jirta waddanka afghanistan iyo in fasaadkii dhanka maamulka uu suulay dhulalka ku habboon dhammaan noocyada maalgashiyada kuwooda heerarka sareeya heerarka dhexe iyo maalgashiyaasha hooseba waa kuwo diyaarsan oo la heli karo sidaba aan horay ugu baaqnay waxaan mar kale u jeedinaynaa dhammaan ganacsatada iyo maalgashayaasha waddanka inay ka faa'iidaystaan waddankooda oo ay bilaabaan mashaariicda shaqo annaguna waxaan diyaar u nahay inaan taageerno dhanka kobaca dhaqaalaha ee dalka waxaana mas-uuliyiinteenna sharafta badan ee warshadaha la farayaa in hawshan caamka ah ee majaalka caafimaadka uga soo baxaan sida ugu wanaagsan waxaan idiin caddaynayaa anigoo ka wakiil ah imaarada islaamiga ah ee afghanistan inaan la shaqayn doono oo aan garabkooda nahay mar weliba
او د افغانستان د اسلامي امارات په استازیتوب ډاډ ورکوم چې د اړتیا پر وخت به هر ډول همکاري ورسره کوو وإله من muuqaal laga soo duubay warshadan oo uu baahiyey saxafi lagu magacaabo rashiid ayaa lagu arkaya howlo kala duwan oo ka socda xarunta soo saarista daawooyin leh noocyo kala duwan oo isugu jira kaniiniyo iyo sharoobooyin iyo qaybo kale oo ay si dheer yihiin qalab tayeysan iyo aaladaha elektroniga iyo howlwadeenno si xirfadaysan u itqaaninaya shaqooyinkooda المعالي أنت في ركب الأوائل كن على درب التفاؤل waxaa ugu dambeyn mulla cabdilqani baraader oo mas-uuliyiinta ee xubnaha ka tirsan wasaaradda caafimaadka dalkaasi ku bogaadiyey howshaasi wuxuuna ku adkeeyey inay sii xoojiyaan wax soo saarka daawooyinka iyo tayantooda si looga faa'iidaysto dal iyo dibad intaba hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawaa intaas ayaana ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu